asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu can wanaagsan daawadayaal meel kasta ood iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan muuqaalka maanta waxau noqonayaa money life style Een, inta badan cashirada aan qaadano ama aan ka hadla waxa weeyaan qofka noloshiisa sida lagu dhisa life styleka qofka sidoo kale lacagta waxay qeyb ka tahay life styleka qofka sida uu ku sixi karo Een, saad ogtihiin dhaqaalaha ama lacagta waxaa weeyaan adeeg inoo fuliya arrimaheena maadaama marka ay tahay adeeg arrimaheena inoo fuliya waxay qeyb ka noqonaysaa life styleka dhaqaalaha qeyb bay ka noqonaysaa haddii qofka ee dhalinyarada ah ama qofka maanta lacag la-aanta ama qarash aan haysanin ama meeluu wax ka bilaabo aan haysanin business aan haysanin uusan helin waxa la dhahdo guidness oo ah la talin meeshuu wax ka bilaabi karo uusan helin qofka badanaa wuu ku wareeraa siduu lacag ku sameeya siduu dhaqaalo ku sameeya wuu doonayaa qofka qof walba qof walba hame iyo himilo ayuu leeyahay oo maalin maalmaha kamid inuu lacag sameeyo dhaqaalo sameeyo noloshiisa ku filnaado laakiin haddii aadan haysanin the guidness talooyin kugu hago dariiqa aad wax ka bilaabi kartid ee kugu haboon inta badan waqti badan ayay kugu qaadataa in aad lacag sameyso tusaale badan soo qaato aniga markaan soo aqliyay ee soo weyna- ee markaan soo aqliyay ee aan soo weynaaday ee wax aan bartay mindsetkii ugu horreey la isiiyey wuxuu ahaa inaan shaqo tago oo aan shaqeeyo shaqaale aan noqdo la iqoro aan shaqo dalbado shaqadaas aan ka shaqeeyo kadibna aan lacag helo muddaanu ku shaqeey runtii inaan shaqaale ahaa een, shaqooyin kala duwan aan kasoo shaqeeyey haddii ay noqon lahayd shaqadii iigu horreysa aan bilaabo waxay ahayd inaan noqdo secretary inaan noqdo ee xokeen aan xafiis ka noqdo waxaan kasoo shaqeeyey miidiyaha inaan qeybaha kala duwana miidiyaha kasoo shaqeeyo ama eh, raadiyo ha noqoto ama tv ha noqoto ama website ha noqoto aan lasoo shaqeeyo dhammaantood marka shaqooyinkaasi sidoo kale waxaan lasoo shaqeeyay inaan macalin noqdo oo iskuul aan macalin ka noqdo shaqooyinkaasi dhammaantood waxay ahaayeen shaqo aan lacag ku sameynayo waxa la idhaahdo in waqtigeyga aan iibsado kadibna mashahar la isiiyo maanta waxaa laga yaabaa in badan inay sidaa ku shaqeynayso oo aysan ku qanacsaneen marka waxaan rabaa maanta waxaan idin siin doonaa talooyin ama tusaalooyin yaryar oo aad kaga bixi kartid haddii caqabadahaasi ay ku haystaan sawirkan haddaa aragtaan halkaana soo qaaday halkaa kore lacag ayaa taal laakiin lacagta waxaa ka sokeeya waddo adag oo la dhahda zagzag line zagzag linekani qof walba ma fahmi karo kama gudbi karo si uu u gaaro xornimo waqti xornimo dhaqaale waqtigay ku qaadanaysaa qofka halkaa taagan waa lacag la-aan dhaqaale ma haysto wuxuu rabaa inuu lacagtaas hanto ama dhaqaale helo laakiin meesha uu mari lahaa dariiqii ma helayo waxaa la dhahdaa marka the money g p s g p s-ka waxaa laga wadaa waxa ku hagayo tusaalo kale aniga waxaan deganahay xaafadan deganahay xaafadayda waxay leedahay adress ama post adress ayaan leeyahay qofkii raba inuu gurigeyga imaado markuu kasoo dega eraboorka gadamon airport ee oslo qofka wuxuu soo qaadanayaa taxi wuxuu haystaa adresskeyga taxiga ama gaariga ayuu gelinayaa toos ayuu u keenayaa gurigeyga eradiisa kaas waxaa la dhahdaa marka g p s g p s marka aad haysatid ama aad ku- aad qaadanaysid waxaa lagaa rabaa kow inaad haysatid locationka aad joogtid laba inaad haysatid locationka aad u socotid saddex inaad haysatid qalabkii locationkaas ku hagi lahaa oo ah baabuurkii ama mobilkii sidoo kale markaad dhaqaalo sameynaysidna waxaad u baahan tahay inaad g p s kaasi haysatid ee ku hago haddii g p s ka aad haysanin inta badan waad isku dhex yaacaysaa maalin kasta wax cusubaad sameynaysaa wax cusubaad bilaabaysaa qorshe kalaad bilaabaysaa haddana weli dhaqaalo la-aan ayaad ahaanaysaa laakiin markaad heshid g p s kaasi waxaa kuu fududaanayo juhdi meel aad geliso inuu dhaqaalo badan kaaga soo baxo soo maanta waxaa idin siin doonaa marka g p s-kan life styleka ahaa g p s oo money life style ah ayaad heli doontaan insha allah sidii aad uga faa'iidaysan lahaydeen buugan waxaa la dhahdaa the rich dad and poor dad waxaa qoray robert kin saki ninkaas ayaa qoray buugan waxaa la dhahdaa waa the buugga ugu fudud marka ay noqoto guidnesska ama g p s-ka dhaqaalaha marka buuggan qofka u aqriyo haddii uu fahmo oo uu ku dhaqaaqa wuxuu ka fahmay waxay u fududahay oo ku siinayaa g p s-ka dhaqaalaad ku sameyn kartid taasoo ah lacagta sideedaba qofka waxay kusoo gashaa afartan qaab e oo ah employe inaad shaqaalo tahay cid u shaqaysid mushahar qaadatid s oo ah self employe ama inaad tahay qof adiga eh, dukaan yar u furan yahay self employe ah ama shaqo yaro isaga u leeyahay haysto labadan waxaa la idhahdaa labada bidax ama dhinaca bidax ee lacagta ay ku timaado ama qofku lacag ku sameey waxaa haray dhinaca midig waxaa ugu horeysa waxa la dhahdo i oo ah investor inaad tahay maalgashade b oo ah business owner inaad tahay qof ganacsiya waaweyn iskaleh tusaalo kale investorka maxaa tahay investor waxa waaye qofka sheer ku darsada kambaniyaasha kale membership ah oo xubinka ah kambaniyaasha kale kambaniyaashaasi waxay soo saari karaan producti waxay soo saari karaan barnaamijyo kala duwan service waxyaalo badan laakiin adiga kambaniga ma lihid waxaa tahay waad ku shaqaysataa qeyb baad ka tahay so waxaad noqonaysaa investor ayaad noqonaysaa ama membershipad oo ku gashay ama waxaad ku gashay maxay ahayd share kambanigaasi qeyb ayaad ka tahay dhaqaalayaad ku sameynaysaa adiga wax alaabkaama saarna uma baahna inaad dukaan kiraysid alaabo inaad iibiso waxaasna uma baahnid laakiin serviceka kambanigaas ayaad isticmaalaysaa business ownaga waxaa la yidhaahdaa inaad kambani weyn adiga aad leedahay aad c e o ka tahay ee adiga aad leedahay inaad samaysid okay sida inaad kambaniga amazon waxaa c e o ka ah jeff benson la yidhaahdo sidaasoo kale inaad kambani adiga samaysid oo aad fikirtid oo waqti badan ay kugu qaadata qarash badan ay kaaga baahanta waxaan rabaa marka ujeedka g p s ka waxa weeyaan maanta bug iyo qalin qaado afartan qeyb sidee bay lacagta kugu soo gashaa afartan qeyb waxaa wehelisa qeyb saddexaad oo ah in cid kale aad ku tiirsan tahay ama lagu soo biilo ee dad aad ku tiirsan tahay ama dhaqaalaha qof kale uu kusii adag guriga aad joogto biilkaada la bixi taasoo intaaba kasii liidata oo loo yaqaano inuu qofkii ku nool yahay nolol qof kale uu ku tiirsan yahay ogowna markasta aad qof ku tiirsan tahay waa markaad ugu liidatid haddii maanta aad biilal qaadato dad aad wax ka sugtid qofkaasi xili kasta ayuu dhiman karaa aad ku tiirsantahay xili kasta ayuu weyn karaa dhaqaalaha maanta uu ku siinay waxaa la rabaa marka inaad fikirto tirahdid maanta laga bilaabo aniga waa inaan noqdaa labadan midig investor inaan noqda oo kambaniyaal kale ku shaqaysto service dad leeyahay ku shaqaysto ama inaan business owner noqdo waa labada meesha ugu fiican ee dhaqaalaha lagu sameeyo waxaa jira daraasaad badan oo la sameeyey waxaa laleeyahay dhaqaalaha soo gala wadama dhaqaalaha soo gala caalamka daraasaadka waxay leedahay dhaqaalaha soo gala caalamka marka la xisaabiyo boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu ka yimaadaa i iyo b oo ah dhaqaalaha ugu badan kambaniyaasha uu ka yimaada ama shirkadaha waaweyn uu ka yimaadaa dhaqaalaha ugu yar ee boqolkiiba shan ahna wuxuu kasoo xaroodaa inaad business yar haysatid ganacsi yaroo kooban aad haysatid ama farmasho aad leedahay ama tagsiila aad tahay tagsi aad leedahay ama inaad tahay embloye qof mushahar qaadanay boqolkiiba shan bisaa kasoo xaroota halkaan halka boqolkiiba sagaashan iyo shan ay kasoo xaroota dhinaca midig dadka ku shaqaysto ama shaqooyinkan ku shaqaysto sagaashan iyo shan boqolkiiba labadan dhinac ayay ku shaqaystaan oo ah inay yihiin embloye ama inay yihiin in maxay ahayd small business yar ay haystaan oo haddii iyaga ay ka tagaan ama ay ka xanuunsadaan uu hawada ka baxay ufiirso waa dadka ugu badan halkaanay ka shaqeeyaan dadka ugu yar boqolkiiba shan waxay ka shaqeeyaan labadan dhinac dhinacan oo ah i iyo b laakiin dhaqaalaha ugu badanaa ka yimaado dadka ugu yarna way ku jiraan macnaha dadka oo dhan ma galaan dhinacan way ku yaryihiin dadka inay investor noqdaan ama inay noqdaan business owner laakiin dadka waxay noqdaan embloye boqolkiiba sagaashan shan ama self embloye haddaba markaa haddii aad embloyta ama self embloye aad tahay maanta laga bilaabo mana g p s ka aan ku siinayo waxa weeyaan adigoo shaqadaada ku jiro sidee baad shaqo kaloo bartime u samaysan kartaa oo investor ah ama kambani adiga aad leedahay aad u aas-aasi kartaa si aad u noqotid business owner adigoo halkan ka shaqaysanay ayaad switch samayn kartaa philip site ama switch site aad samayn kartaa dhinaca kale aad ka faa'iidaysan kartaa sidee baad ku samayn kartaa tusaale aan ku siinayaa haddii aad qurbaha degan tahay qasab waxaa inaa shaqaysid inta badan dadka qurbaha jooga ama yurub ha joogaan ama maraykan ha joogaan wadamada dadku way shaqaystaan in yar mooyaane ee ceer qaadato haddii aad shaqaysatid maanta subax kasta waad kala hadaa sideed saacadood shaqaysaa haddii gelin hore aad shaqaysid haddii gelin dambe aad shaqaysid ba shiftigaada sideeddaa saacadood markay kuu soo dhammaato waxaad haysataa oo sideedda saacad markay kuu soo dhammaato waxay haysataa lix iyo toban saacadood lix iyo tobankaa saacadood ee afar iyo labaatankii saaca kaaga hartay inta hurdadaada iyo qoyskaada aad u kala qaybisid haddii waqtigaada aad qorshayso ee aad qiimaysid adiga oo shaqadaada sideedda saaca wato ayaad dhinaca kale waxaad u wareegi kartaa in bartime aad shaqo ku raadisid ah investor inaad noqotid ama aad business owner noqotid laakiin waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo juhdi iyo waqti iyo adkaysi ayay kaaga baahan tahay labada kun iyo sideed iyo tobankii ayay ahayd inaan go-aansaday markii aan go-aansaday in aan ka wareega dhinacan embloyiga ah haddana aan ku shaqaysto anigoo ku shaqaysanaya ama investor ha noqoto ama business owner ha noqoto business owner maan awoodin waxaan ahay qof shaqayso oo shaqaale ah waxna barato waxaan xooga saaray markaa inaan dhinaca investorka galo waxaan kusoo biiray aan qayb ka noqday kambaniyaal aada u badan ilaa sagaal kambani ee kala duwan ayaan waxaan kasoo noqday investor oon dhaqaalo ku darsaday oo ay ugu badneed dhaqaalaha ugu badan aan gelinayay maxay ahayd kambaniyaasha suuqan la dhahda crypto currency waa suuqa ugu badan ee lacagta ugu badan dhaqaalaha ugu badan aan ka sameeyey markay noqoto qaybta maalgashiga ama anigoo service isticmaala aan ka faa'iidaysta waay suuqa ilaa haddana aan isleeyahay wuxuu noqday ama uu ii noqday qayb weyn u ka qaatay dhaqaalaha noloshayda aan ku bedelay haddaba markaa adigana sidoo kale waxaad sameyn kartaa adigoo sideedaa saacadoo shaqeynaya inaad ama shirkadahan sida cripto currency oo kale lacag ku darsatid aad si yar u baratid xirfada inaad baratid oo kale aad ku sameyn kartid online business sidaan aad sameyn kartid kambaniyaal inaad kusoo biirtid iyagana aad wax ka baratid xirfadna aad ka samaysatid waqti badan ay kugu qaadanaysaa inaad soo wareegsatid laakiin isku day hadda maanta meeshaad joogtay inaadan sii joogin afarta sano ama shanta sane soo socoto inaadan weli sii ahaanin employe oo aad dhinaca kale switch u samaysid investor aad noqotid shan sana had kadib ama lix sana had kadib in noloshaada ay noqoto mid adigaad u madax banaan tahay investor aad tahay ama business owner business adiga aad leedahay aad samaysatid aniga ilaa hadda business aan ley maan samaysanin maxaa yeeley dhinaca investorka xooga saarayay laakiin qorshahayga ugu badan hadda waxaa waye sanadada soo socda inaan business aniga aan ley aan soo saaro laakiin hadda investor aan ahay qaybtan investorkan xooga saaraya aan ku jiraa oon ka shaqaystaa qof kasto ay soo gelayana waan ogahay ma sahlana waqti badanay kugu qaadanaysaa noloshaada inaad qorshaysid oo xirfadaha aad baratid ayaa muhiima oo maanta laga bilaabo aad iska dejisid mindsetka ah inaad lacag badan shaqaysid oo dad aad u shaqaysid oo saacadaada ama saacadahaada lacag lagaaga bedesho waxaa la dhahdaa markaa qaybtan lacagta ayaa lacagta ayaad u shaqaysaa laakiin qaybtan oo i e b ah waxay kaga duwan tahay lacagta ayaa adiga ku shaqaynaysa marka waxaa is weydiisaa adiga ma waxaad doonaysaa shanta sane ilaa afarta sane soo socoto inaad lacag u shaqaysid mise inay lacagta ku shaqayso haddii jawaabtaada ay tahay inay lacagta ii shaqayso isku day inaad maanta laga bilaabo qorshahaada ku darsatid inaad labadan noqotid welibana waxaan kugula talinaya investor inaad ku bilowda waa qofka marka uu dhaqaalo badan haysanin waxaa u fiican qaybtan investorka inuu barto ama service ha noqoto ama product ha noqoto dhinaca hadba adiga aad ku fiican tahay inta aad raadsatid qof coach ah ee ku hago xoogasaa xirfado dhinaca ku saabsan maalgashiga raadso qayb ka noqo waxaa jira suuqyo aada u fara badan ee maanta aad bilaabi kartid oo suuqaasi aan magacaabe ee cripto uu kamid yahay suuqa stock marketka la yidhaahdo uu kamid yahay suuqyada sheerarka sida stock marketka oo kale sheerarka laga gato uu kamid yahay bangiye ayaa jiro inkastoo bangiyada ama qaybtan bangiyada la yidhaahdo suuqa bangiyada la yidhaahdo dhaqaalaha kaasoo gala uu yaryahay ma badna dhaqaalahooda laakiin haddana iyaga naftirkooda waxay leeyihiin sheerar ayay leeyihiin bishii december ee waxaan tegay wadanka kenya aan muddo bil ah soo joogay waxyaalihii aan dhinaca ganacsiga aadka u fiirinaya indhahan ku hayo waxay kamid tahay dhinacan maalgashiga waxaan arkay amaan la kulmay bangi islaamig ah oo kenya ka jiro bangigaasi oo ku shaqeeya suuqta suuqyada waaweyn sida stock marketka ayuu ku shaqeeyaa wuxuu ku shaqeeyaa suuqan ladhahdo olya marketka saliidda iyo shidaalka ayuu ku shaqeeyaa suuqyo badan ayuu ku jiraa oo uu trade ka sameeya bangigaasi waxa uu qabtaa sheerar ayuu leeyahay oo islaami kali ah ama diiniyan xalaal ah ayuu leeyahay badanaa bangiyada marka laga hadlaayo qofka markuu bangiyada lacag ku darsado waxay ka shaqeeyaan inta badan wax ay rabaan waxay doonaan waxaa imaata marka inuu bangigaasi kaasoo gasho lacag laba lacag dhinaca lacag riba ah ee bangigaasi maadaama aad sanad ku xisaabtamaysaan sheerkiina lacag extra ah oo dulsaar ah ayaa lacagtaada ku fuulayso labo suuqaasi ay ku trade garaynayaan xalaal iyo xaaraan ma kala jeclo wax kasta way qabanayaan laakiin waxyaalaha aada ugu riyaaqa bangigaasi wuxuu ahaa in ay leeyihiin islaami kali suuqaasi markay gelayaan tradeka ay sameynayaan wax kasta oo haba yaraatay shaki ku jira inay banaanka ka istaagaan kuma trade garayaan so marka boqolkiiba boqol sida ay ii sheegeen ama marka aan akhriyay inta badan kulamadii aan la yeeshta aan ku arkay waxooda waa xalaal basic oo ah investor ah laakiin yaa ka faa'iidaysan karo dadka lacagaha badan haysta ka faa'iidaysan karo dadkeenan bilowga ah kun doolar iyo shan boqolo doolar iyo haysto way ku adag tahay lacag badan kama samayn karaan laakiin qofka marka uu rabo inuu maalgashi sameeyo investor uu noqdo ee lacag fiican uu haysto hadduu gashto dhaqaalo fiican ayuu qofkii ka samayn karaa isaga oo aan waxba qabano keli ah sheer bis ah ayuu samayn karaa stock marketka naftirkiisa waxaa jira kambaniyaal waxyaalahan electroniga isticmaala layirahda tic company ama technology company oo ay caddahay waxa ay qabanayaan keli ay tahay servicekaas hawada ay bixinayaan oo aan producti iyo waxyaalaan ribada ay soo gelayso inta badan aan ku shaqaynin so marka haddii aad u fiirsataan suuqadaasoo dhan waad ka faa'iidaysan kartaan suuqa kribto naftirkiisa wuxuu leeyahay lacaga aan la qaadan karin lacaga la qaadan karo haddii aad heshaan cid idin kooj garayso ama aad tababar fiican qaadataan waa ka faa'iidaysan kartaan so daawade adiga daawanaya talada aan ku siinayo waxay tahay number one maanta haddii aad tahay qof cid kale ku tiirsan ee dad kale ay caawiyaan ku talagal inaad noqotid qof self depending ah oo ah qof maxay isku filan noqo oo financial freedom time freedom gaari karo shanta sanaha soo socota duu ilahay nafta u deysta ku talagal inaad noqotid labo haddii aad tahay shaqaalo embloyi aad tahay isku day adoo shaqadaada wato inaad part time ka samaysid dhinaca kale waqti kamid aad gelisid oo aad uga faa'iidaysatid si aad uga soo wareegto inaad adi lacagta u shaqaysid oo lacagta ay adiga kuugu shaqayso haddii self employee aad tahay ama taksiira aad tahay taksiira aad wadatid ama aad maxay ahayd business yar oo kuu furan yahay dukaan ama farmasho kuu furan yahay marka adiga aad xirto u kaa xirmaayo adiga oo asaga wato isku day inaad u wareegtid dhinaca kale oo aad investor noqotid ee aad maalgashi ama business adiga aad leedahay aad samaysatid oo ah business owner si aad usoo wareegtid xagga mar walba ku xisaabtan hadda waxaad tahay lacagta ayaad u shaqaysaa laakiin sanadaha soo socda ilahi nafta kuu dayna lacagta adiga kuu shaqayso waa sida ugu fiican ama mindsetka ugu fiican ama fikirka ugu fiican dhaqaalaha qofka uu ku guuleysan karo haddii aad tahay qof dhalinyaro ah ee cusub ee hadda aan waxba haynin ee bilow ah waxaan kugula talin lahaa inaad xooga saartid i oo ah investor inaad raadisid meelo aad maalgashan kartid xirfada aad baratid servisahan kula shaqayn kartid ama kambaniyaal aad la shaqayn kartid si hoos ah inaad uga bilowdid oo aad la kobacdid markaa sanadaha soo socda si aad u gaartid xornimo waqti xornimo dhaqaalo laakiin hadda waxaad u baahan tahay inaad hoos ka bilowdado xirfada aad baratid oo servisyadaasi iyo kambaniyaashaasi aad la shaqaysid oo iyaga adigoo baranay aad haddana qeyb ka noqotid oo membership waxaa la dhaha aad ku gashid ayaan kugula talin lahaa so daawadayaal aad waad mahadsantihin waan islaamaya haddii aad ka heshay muuqaalkan marka ugu horreysa soo dhawow ee aad cusub tahay weliba haddii aad cusub tahay marka kugu horreysay aad soo booqata janaalkayga ha ilaabin inaad subscribe iyo like samaysid sidoo kale haddii aad sidoo kale facebook igala socotid ha iloobin inaad follow garaysid aad baadin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ramadaan mubaarak